qaybo ka mid a gobolka galgaduud waxaa ka socda dadaallo lagu doonayo in lagu baajiyo colaad ka dhacda gobolka kadib markii laba weerar oo isxigxigay oo ka kala dhacay deegaanada qalanqalle iyo mareer gur ay sababeen dhimashada laba ruux iyo dhaawaca shan kale oo dhammaan wada ahaa dad rayida sida dadka deegaanku ay sheegeen wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire faragle oo v o a la hadlayay ayaa uga warbixiyey dhacdooyinkii isxigxigay ee ka dhacay gobolka marka shala dhinacaas qalanqalaa nin odayaho meelda kusoo marayo un la dilay xalaydaa si lama filaan ahaa wadada laamiga ah mareeguur meel dhalinyaro ay ku turbaysay dibitaan niman baawur wataa ay xabada ku fureen sida ay xabadaha loogu furay sida wax u dhaceen way kala nastahneyd oo haddii laguyo dadka meeshaa fadhiyey inaan qof mar noolayn baa loo haystay bisee badiyo dhaawacmeen qof waa ku dhintay marka wixii intaa ka dambeeyey ciidankaas baabuurka watay nimankaa baabuurka watay waa lagu daba jiraa booliska galmudug waa ku daba jira ninka kaleo xaggaas sawirka lagu daba jiraa wasiir falagle ayaa v o a u sheegay in uu socdo dadaallo lagu doonayo sidii loo dhammayn lahaa colaad kol hore ka taagnay deegaanka iyo shaqaaqooyinkii dhacay
arrinkaasi dowladda ku baxday ciidamo xooglaha la geeyey lagu kala dhex dhigay kabacdina diyaarigarow ahaan inuu sida dhaqanku yahay arrintaas loo dhex galo dagaalkaas dad badan ku dhintay labada beelood iyo waxgaradkooduna arrintaas aaday ugu baraarugsan yihiinoo waa in laga digtoonaado waa waa waa lagula hadlay iyaguna waa waxa weeye ababa loo taagixi lahaa dagaalkii hore aan meesha ku jirin mid kale iyo wax laabaabiro marka waa jiraan marka arrimo attention oo iska jijay laakiin hadda waa la controlay waa la fiican tahay carraduna waa degan tahay haddaan kula hadlayo oo aad bay degan tahay inkastoo xaaladda deegaanka ay degan tahay haddana dilalkan ka dhacay qaybo ka mid a gobolka galgaduud ayaa salka ku haya dirir deegaanka horey uga taagneyd taasi oo u dhexaysay laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaanka qalanqalle ee gobolka galgaduud daminta colaadan oo horay ay ugu baxeen waxgarad iyo mas-uuliyiin ayaa lagu guulaystay daminta dirirtii oognayd waxaana la kala dhex dhigay ciidamo ka kala tirsan militariga soomaaliya iyadoo iskudayadii nabadeed uu ku dhintay wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha galmudug daahir shidane cabdi xukuumaddii madaxweyne xaaf dhinaca kale waxaa degan xaaladda deegaanka shabeelow oo ay ku dagaalameen dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab waxaana deegaanada galmudug ka socda sidii loogu gurman lahaa dadka deegaanka shabeelow sida uu sheegayo wasiir falagle
aad iyo aad aad iyo aad hadday daawo noqon lahayd iyo hadday golbed kale noqon lahayd iyo mid kaleba aad baa loogu hawlan yahay oo qoraha lagu hayaa waana haddii ilahi ku dhow yahay in wax badan gaaraan ayaan rajeynaynaa oo dhan walba ma waxaa jira tallaabooyin dhaqdhaqaaq ciidan ah oo halkaa lagu gaarayo
waa waxaan is leeyahay qaabka ciidanka iyo howlgaladoodu qaabab istraatiijiyadeed oo aan idaacadaha ku habboonayn lagu sheego weyo laakiin kolley waxaa jira in halkaas dareen weyn uu kasoo korray dowladda galmudugna arrintaas u taagan tahay marka qaabfulineedka ciidamada iyo howlaha meesha ay kawada iyo meelahay jawaan intaba xagga shuguurati awgiis ma raba inaan idaacadaha ka taliyo laakiin way jirtaa isxilqaamid iyo isku u diyaargarow ina deegaanaas waxaa ka jira dowladda galmudug wax qabanayso guddoomiyaha bacad weyne axmed daahir oo v o a u warramay ayaa sheegay in dhanka galmudug aysan kaalmo ka soo gaarin balse dadka deegaanka oo isku tashaday ay wajaheen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
ma maya ma jirto hadda ka hor way jireen ciidamo yimid oo laabtay oo wax yacni waxbaan qabanaynaa la yiri hadda ka hor laakiin wax qabad rasmiga oo annaga aan ka haynahay ma jirto haddii ilaahay idmo waxa weeye annaga waan waan isku tashanay waxaan ku talagalnay inaan iska difaacno cadowgaas laakiin annagu hadda cid aan weli wax ka haynahay ma jirto ugu dambayntii xaaladda hadda haddaad nala wadaagtid marka aad fiirisid cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo